BTS.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa duhurnimo salaasaha taariikhduna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinku hayno waxaa ka mid ah booliiska laascaanood oo dhallinyarada uga digay halista qaar ka mid ah togoga lagu dabaasho ee laascaanood kadib markii laba wiil oo dhallinyaro ah ay ku dhinteen waxaa jirtay wiilal laba wiil oo walaalaa inay koodii bisha allah maxariistee ku dhinteen ceel farxaskulle ku yaalla meel ay liqday oan uga digaynaa dhallinyarada inaanay u dabaaltayin togoga ay ka mid yihiin farxaskulle jabka qoriga waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida loo diyaariyo dhallinyaro waxtar leh kaalmihii heesaha ayaa iyaguna dhegaystayaal barnaamijka intaan ku guda jirno aan ka madhnaan doonin amba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada
ciyaariya ayaad sidoo kale maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwa aqalka sanadka maraykanka ayaa ansixiyey in xaakim emy cony barrett ay ka mid noqoto maxkamadda sare konton iyo laba senatar ayaa haa ugu codeeya halka afartan iyo sideedna ay diideen xalay senator susan collins oo laga soo doorto gobolka maine kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ku biirta dhinaca dimuquraadiga oo diidanaa ansixinta xaakim emy collins ayaa hore u sheegtay inaysan u codayn doonin xaakim barrett iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhowaanshiyaha doorashada madaxtinimada ee mareykanka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee ab ma jira xaakim maxkamada sare ku biiray iyagoo aanan haysan codadka xisbiga laga aqlabiyada badan yahay muddo boqol iyo konton sano oo lasoo dhaafay xaakim barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne donald trump oo ka mid noqonaysa sagaalka xaakim ee maxkamadda sare mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada sarkaal sare oo ka tirsan alqaacidada afghanistan waxaana geerida lagu tilmaamay inay dhabarjab ku tahay kooxda alqaacida inkastoo ay soo baxayaan warar mugdi gelinaya heerka kooxda uu ka joogay sarkaal sare oo maraykana oo magaciisa ka gaabsaday ayaa xaqiijiyay geerida abuu muxsin al misri oo ka tirsanaa alqaacida isniintii shalay wuxuu intaasi raaciyay in maraykanka ay gacan ka siiyeen ciidamada ammaanka afghanistan howlgalka lagu dila ninkan oo ka dhacay bariga gobolka kasni aqalka cad ayaa goor dambe iyana xaqiijiyey iyagoo ammaanay howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada ammaanka ee lagu dilay al misri hay-adda sirdoonka afghanistan ee loo soo gaabiyay n d s ayaa sheegtay in al misri uu aada ugu dhowaa hogaamiyaha alqaacida ayman azawahiri uuna ku noolaa afghanistan isagoo gabaad ka helayay daalibaan
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotoddobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somaali com
aan ku bilownay booliska magaalada laascaanood ayaa uga digay dhallinyarada deegaanka inaanay u dabaaltegin qaybo ka mid a togaga ku yaala nawaaxiga magaalada kuwaasoo la sheegay inay ku yaalaan ceelalla waxyeello geysan karaa digniintan ayaa ka dambaysa kadib markii ay dhowaan laba wiil oo dhallinyaraha ay ku dhinteen toga farxaskule wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol ayaa arrintan ka waraystay taliyaha saldhigga koonfurta laascaanood cabdi cumar warsame waxay leedahay togag badan oo laascaanood ku caana meelo xorfada ah oo ceelal laga qoday oo had iyo jeer dadka beeruhu qoteen ceelal booyaduhu ka dhaamiyaan oo kale xilliyada jilaalka ee biyuhu yaraadaan saldhiganan xukuma waxa uu leeyahay togag badan ayuu xukumaa oo uu ka mid yahay durdurku waxaa jirtay wiilal laba wiil oo walaalaa inay koodii bisha allahu naxariistee ku dhinteen ceel farxaskulle ku yaala meel ay liqday oon uga digaynaa dhallinyarada inaanay u dabaaltagin tugaga ay ka mid yihiin farxaskulle jabka qoriga durdurka aanay u dabaaltegi karin waxaanu meelaha had iyo jeer durdurka iyana waxaanu dhignaa ciidan biliisa ayaan u dirnaa dhalinyaro badan ayaa aada xilliga roobku do-o tugagaa soo tilmaantay qaarkoodna kooxa kooxa isu raaca bal ka warra digniintanaad ka soo saaraysaan iyo khatartani nintebee la-eg tahay halistaad isleediin way ka iman karaysaa xilliyada dabaasha waxaan u dirnaa askar baan u dirnaa meelaha togagaa soo rogmaday ee daadadku soo mareen ee biyaha ceelashii booyadu ka dhaamin jireen leh ee leh xorfadaha ay ka qodan yihiin inaanay u dabaaltegi karin ubadkiina ka ilaashada waalidiinay dhallinyaray ha u dabaaltegina dooxyada maadaama waxay ii sheegeen dhallinyarada qaarkood in togoga gudood laga qoday oo ceelal badani ay ku jiraan oo isbeddel ku yimid ay halis ku keenaysa in meel ay si caadiya ugu dabaalan jireen ay ceel oo kale uu ku yaalla aysan ogeyn khatartaasoo kale miyay jirtaa taliya ha way jirtaa oo waxa weeyaan dhul badan oo aan xirfada lagu ogeyn baa marka sida durdurkaoo kale marka roobabku raagaan ayaa xorfada laga qodaa booyadaha hadiya jeer xorfadaha qodaa waa laga soo dhaamiyaa biyaha magaalada looga soo dhaamiyaa kabacdina iyadoo dhallinyaradu aanay ku ogeyn xorfadahaas oo daad markuu soo maro ayaa meeshii ay isaga dabaal tagaan oo deetana shalam halkii ceelka aha unbay ku dhacayaan maalin dhawood waxaa jirtay in ilmo yarar ay ku dhinteen biyahaas oo kale bal ka waran da-dooda intay la ekaayeen iyo sidaad uga howlgasheen oo kale bal iiga waran
waxaa ku dhintay laba wiil oo walaala ah oo ilmo maxamuud bulaale la yidhaaha ilmo maxamuud bulaale oo askari sarkaal xigeen ciidanka asluubtii uu dhalay ayaa ku dhintay midna toban jir buu ahaa midna sagaal jir buu ahaa samir iyo imaan allah ka siiyo iyagana allahu naxariisto labadaa wiil marka baadhistiina way socotaa taliya waxaa jirta meel iyadana la yidhaahdo jabka qoriga halkaasoo kale dee dhalinyaro badan baa tagta qaarkood waxay noo sheegeen inaysan dabaal keliya u tegin oo ay sawirra ku soo galaan laakiin bilayskuu dib u soo celiyo oo yidhaahdo lama geli karo sababta halkaasoo kale aad uga joojiseen maxaa ka mid a dhallinyaradu halkaa way tagaan sawirray ku soo galaan waxa weeye way dabaal tagaan halahan bijaajyada hadiyo jeer la raacaa dhallinyaro wiilal iyo gabdho ayaa taga deetoo bilaysku wuxuu iyagoo xagga dhaqanka ilaalinaya iyo xagga asluubta waxay ka soo celiyaan dhallinyaradaasi inay bannaanka isula baxaan hadhowna ay faldambiyeediya ka dhashaan sida for example kufsiyo oo kale hablo faraxumeeyo oo kale ay ka dhashaan marka bilayska siiba kontaroolka bariga iyo waanu ka soo celinaayo waxaanu idhaha ha u ogolaanina inay laydiin dhaafo halka ah oo jabka qoriga dhallinyarada iswadata ee sida wiilal iyo hablo wada socdoo kale ha u ogolaanin inaanu idhahnaa loomana dabaaltegi karo sawirro wax lagu soo geli karaa ma jiraan waa intii ugu dambaysay weeyaan aanu waalidiinta siino iyo da'yarta inaanay u dabaaltegin meelaha oo ay ka ilaashadaan ubadkooda ubadkoodana kaantaroolaan xiliyada ay ku maqan yihiin waxbarashada maana xiliyada kale ay waalidiintu inay ku kaantaroolaan guryaha caruurtooda oo aanay meelaha uga dabaaltegin haatana dhegaystayaal aynu jalleecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aan ku wada nasanno codka xiriir axmed iyo najma nashaad
amba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaan ka baada amba maniga ka yeesha maana dumar kale u heesa ducdaada macaan ka baada markaan ku dayayn ku dayayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme markaan ku dayayn dayayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dare dareeme nacabku nacabku nacabku derbiyada ha jiidho cadogu cadogu cadogu darajada ha waaye nacabku nacabku nacabku derbiyada ha jiidho cadogu cadogu cadogu darajada ha waaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal ha jiro hawaaye ha jiro hawaaye cashaqadambarkiisa ilamaal cashaqadambarkiisa ilamaal nacabku nacabku ha jiro cadogu darajada ha waaye nacabku nacabku ha jiro cadogu darajada ha waaye cashaqadambarkiisa ilamaal cashaqadambarkiisa ilamaal nacabku Nacabku, nacabku darbiyada ha jiro ha jiro Cadow- cadogu cadogu darajada hawaaye, hawaaye.
nacabku nacabku Nacabku darbiyada ha jiro, ha jiro cadowgu cadowgu, cadogu darajada ha waaye hawaaye.
cashaqadambarkiisa
Kiisa ilamaan, cashaqa dambarkiisa ilamaan, qadambarkiisa ilamaan, cashaqadambarkiisa cashaqa dambarkiisa ilamaal
kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aanu ku bilownay koob kuryaalada qaaradda yurub ayaa mar kale kulamo ka tirsan caawa waxa ay ka dhici doonaan dhowr dal oo qaaraddaasi ka mid ah haddii aynu ku horeyno gruubka e waxaa is arki doona kooxda locomotive moscow oo martigelin doonta naadiga bayan munshen atletico madrid iyo kooxda salisburgna waa ay kulmi doonaan gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda bayer munshen oo leh saddex dhibcood halka kooxda locomotive ay ka leedahay hal dhibic salisburg ayaa sidoo kale leh hal dhibic atletico madridna waxa ay leedahay waxba gruubka b kooxda inter milan ayaa u safri doonta naadiga shakhtar duneski halka kooxda bulushi moshladbach ay martigeli doonto naadiga real madrid real madrid ayaa isku dayeysa inay kasoo kabato guuldaradii ugu horeysay ee gruubkan ku gaarta toddobaadkii lasoo dhaafay waxaana saddex iyo laba gurigeed kaga adkaatay kooxda shakhtar kooxda shakhtar ayaana hogaaminaysa gruubkan oo leh saddex dhibcood moshladbach iyo intermin hal dhibic ayay leeyihiin real madridna waxa ay leedahay waxba gruubka c kooxda f c borto ayaa la kulmi doonta naadiga olombiakos mansityn waxay u safri doontaa naadiga maqsey gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta mansity oo leh saddex dhibcood sidoo kalena olombiako saddex dhibic ayay leedahay maqsey iyo f c borto waxba ma lahan gruubka d haddii aynu eegno kooxda ix ayaa u safri doonta naadiga atlanta liverpoolna waxa ay martigeli doontaa naadiga maysland gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda atlanta oo leh saddex dhibcood sidoo kale liverpool ayaa leh saddex dhibcood ix iyo mayslandna waxaay leeyihiin waxba dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu egnana xidigii hore ee dalka netherlands marco vanbasten ayaa waxa uu sheegay inay qalad ahayd in ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta manchester united dooni vanderberg uu kooxdaasi ku biiro ciyaaryahankan ayaa waxa uu kooxda united kusoo biiray xagaagii waxaana ay kula soo wareegtay lacag gaaraysa afartan milyan oo baan iyadoo kasoo iibsatay naadiga ayax hase yeeshee ciyaaryahankani ayaa tan iyo markii uu bilaabmay horyaalka brimier leaga waxa uu saftay afar kulan oo ciyaarahaasina la soo geliyay xilli aad u dambe oo ciyaaruhu ay dhammaan rabeen daani ma ahayn inuu marnaba ku biiro kooxda united ayuu yiri ciyaaryahankii hore ee holland vanbasten oo la hadlayay telefishinka dalka holland ee zico sports la yidhaahdo markii aad tahay ciyaaryahan sidaasi u wanaagsan waxaad doonaysaa inaad ciyaarto toddobaad walba waxa ay ahayd arrin aad u xun in ciyaaryahankani uu ku biiro kooxdaasi sababtoo ah lix ilaa toddoba kulan oo ilaa iyo hadda la ciyaaray ma aanu samaynin wax saameyn ah waan ogahay lacag badan ayuu helayaa hase yeeshee markaa tahay ciyaaryahan aad u wanaagsan waxaad doonaysaa inaad ciyaartid toddobaad walba ayuu yidhi vanbasten hadalka vanbasten ayaa imaanaya ayada oo warar ku dhow kooxda united ay sheegayaan in tababara ole gana solshire uu doonayo in ciyaaryahankan uu si tartiib tartiib ah kooxda ugu soo daro islamarkaan aanu doonaynin inuu durbo hore ka ciyaarsiiyo ugu dambeyntiina waxaa shaki la gelinaya mustaqbalka macalinka kooxda mancity beb guardiola xilli kooxda mancity ee xilli ciyaareedkan ku bilaabatay si aan wanaagsaneyn horyaalka brimier leaga ee dalka ingiriiska naadiga mancity ayaa kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka oo ciyaarto waxay barbardhac gool iyo goola la dhaaf weysay kooxda kubadda cagta westham ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka westham ee magaalada london kooxda mancity ayaa waxay leedahay oo keliya sideed dhibcood kadib shan kulan oo ciyaartay horyaalka brimier leaga waana dhibcihii ugu hooseeyey kooxdani ay ka hesho shan kulan muddo toddoba sanaa horyaalka brimier leaga sidoo kale mancity ayaa waxaa laga dhaliyey sideed gool halka ay dhalisay sideed gool taasi oo farqiga goolasheeda ka dhigaysa waxba mancity ayaa waxaa u harsan hal kulan oo aysan ciyaarin weli haddii ay badisana waxa ay geli kartaa kaalinta shanaad ee horyaalka iyadoo lahaan doonta dhibcood si kastaba marka la eego sida wanaagsan ee kooxdan horyaalka ay ku bilaaban jirtay waxaa lagu soo waramayaa intani ay tahay aynaan wanaagsaneyn wararkii ugu dambeeyana waxaay sheegayaan in haddii macalin beb gardiola uu ka tago mancity ay kooxda beegsan doonto macalin brushio bochetino oo horey uga tirsanaa kooxda tottenham iyo macalinka kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka nigelsman labadaas macalin oo la sheegay inay yihiin kuwa city ay isha ay ku hayso xubintii cayaarahana waa naga intaas
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
sidoo kale maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso falastiin axmed iimaan mahadsanid shirwa aqalka sanadka mareykanka ayaa ansixiyey in xaakim amy cony barrett ay ka mid noqoto maxkamadda sare konton iyo laba senatar ayaa ha ugu codeeyay halka afartan iyo sideedna ay diideen xalay senator susan collins oo laga soo doorto gobolka maine kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ku biirta dhinaca dimuquraadiga oo diidanaa ansixinta xaakim amy collins ayaa hore u sheegtay inaysan u codayn doonin xaakim barrett iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhowaanshiha doorashada madaxtinimada ee mareykanka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee ab ma jira xaakim maxkamada sare ku biiray iyagoo aanan haysan codadka xisbiga laga aqlabiyada badan yahay muddo boqol iyo konton sano oo lasoo dhaafay xaakim barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne donald trump oo ka mid noqonaysa sagaalka xaakim ee maxkamada sare mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada sargaal sare oo ka tirsan alqaacidada afghanistan waxaana geerida lagu tilmaamay inay dhabarjab ku tahay kooxda alqaacida inkastoo ay soo baxayaan warar mugdi gelinaya heerka kooxda uu ka joogay sargaal sare oo maraykana oo magaciisa ka gaabsaday ayaa xaqiijiyay geerida abuu muxsin al misri oo ka tirsanaa alqaacida isniintii shalay wuxuu intaasi raaciyay in maraykanka ay gacan ka siiyeen ciidamada ammaanka afghanistan howlgalka lagu dila ninkan oo ka dhacay bariga gobolka khasni aqalka cad ayaa goor dambe iyana xaqiijiyey iyagoo ammaanay howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada ammaanka ee lagu dilay al misri hay-adda sirdoonka afghanistan ee loo soo gaabiyay n d s ayaa sheegtay in al misri uu aada ugu dhowaa hogaamiyaha alqaacida ayman azawahiri uuna ku noolaa afghanistan isagoo gabaad ka helayay daalibaan aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunidaynala socodsiinaysa habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington mar kale aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka cabdirasaaqaan shax ere lagu maqsuudiyo macna guurkuu leeyahay waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney ومقام تلمام له بالعسيدة عروس شدن عن مؤون معان سيدا يحب ذو السيادة عن مؤون معان سيدا يحب ذو السيادة
ere lagu maqsuudiyo macna guurkuu leeyahay waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney ومقام تلمام له بالعسيدة عروس شدن عن مؤون معان سيدا يحب ذو السيادة عن مؤون معان سيدا يحب ذو السيادة
boqoradi mulax dumar meerayaasha qalbiga mixibada kalgacalka manka deeqa ahayde mixibada kalgacalka manka deeqa ahayd
maalintaan war ka helin urugadaan dareema munastoola'aanta maqana joogahaade munastoola'aanta maqana joogahaade
boqoradii mulax dumar meerayaasha qalbiga muxibada kalgacalka manka deeqa ahayde muxibada kalgacalka manka deeqa ahayde maalintaan war ka helin urugadaan dareema munastoola'aanta maqana joogahaade munastoola'aanta maqana joogahaade alla hubey hubey hubaalige alla hubey hubey hubaalige alla hubey nin macquulo oo mudan alla hubey murti hadal yaqaano alla hubey maamuusaad midan alla hubey dayaxiiga muqdhe alla hubey hubey hubaalige alla hubey hubey hubaalige alla hubey hubey hubaalige alla hubey hubey hubaalige alla hubey nin macquulo oo mudan alla hubey murti hadal yaqaano alla hubey maamuusaad midan alla hubey dayaxiiga muqdhe alla hubey hubey hubaalige alla hubey hubey hubaalige alla hubey hubey hubaalige alla hubey murti hadal yaqaano alla hubey dayaxiiga muqdhe alla hubey hubey hubaalige
heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo ere lagu maqsuudiyo macna guurkuu leeyahay waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney oo maqaam tilmaam laho milicsiga aroos shidan animuun macaan sida muxibadu siyaade animuun macaan sida muxibadu siyaade
ere lagu maqsuudiyo macna guurkuu leeyahay waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney waa mas-uuliyaday qaadaan mudan iyo haweeney oo maqaam tilmaam laho milicsiga aroos shidan animuun macaan sida muxibadu siyaade animuun macaan sida muxibadu siyaade
Allo hobey, hobey, hobale. Allo hobey, hobey, hobale. Allo hobey, milka iyo gubane. Allo hobey, gaban mau la siiya. Allo hobey, qurux laguma haystaa. Allo hobey, muqsan laguma jirtaa.
alla hubey